waxaa maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolkan shabeellaha dhexe lagu qabtay munaasabad heer sara oo lagu maamuusayay arday ka qalin jibisay macadka rajo kuwaas oo dhammaystay culumta caafimaadka munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin heer gobol ah waalidiin macalimiin iyo marti sharaf kale ardayda qalin jibisay ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino lagu dhiirigelinayo ugu horeyn mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa waxay hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay in ardayda soomaaliyeed ay bartaan culumta caafimaadka si loo xoojiyo adeegyada caafimaad ee gudaha dalka waxaa sidoo kale maamulka macadka looga mahad celiyey baahida loo qabo in ardayda ka baxda macadyada nuucan oo kale a loo diyaariyo shaqooyin si ay ugu adeegaan bulshada
macadka rajo waan u mahadcelinayaa jiilka dhallinyarada ee quruxda badan leh ee sanad kastaba soo saaraan waxaan ognahay dal kasta oo horumara waxaa horumariya dhallinyaro dal kasta oo qurux badan waxaa qurxiya dhallinyaro waxaad tihiin mustaqbalkii jowhar waxaad tihiin ubaxii caasimadda dowladda hirshabeelle berri idinkaa wax ka noqonaayo maanta rag madaxweyneyaal iyo mas-uuliyiinka ah dadkii maamulaya berri idinka waayo waxaa idinkala rabaa inaad ka shaqaysaan waxa aad barateen dalkiina iyo dadkiina inaad ugu shaqaysaan waxaa la rabaa qofka markuu dhallinyaro yahay maskaxdiisa wax badanaa ku jiro maskaxdiina inaad shiishaan oo waxa idinla baray wax soo saar aad ka samaysataan qofka waxaa wax kasta oo shaqo ah waxaa qof caafimaadaa la baray waxaa ognaha caafimaadka ama farmashiyo ka shaqeeya ama maxay ahata wasaaraddii dowladda hirshabeelle oo joogta wasaaradda caafimaadka waxaan ognahay in midal shabeelle keliya toddoba boqol oo shaqaale ka badan inay ka shaqaynayaan waxaad fursad u heli doontaan markaad idinka issoo dhistaan inaad wasaaradda caafimaadka wax ka heshaan wasaaradaha ka shaqeeya hirshabelle inaad wax ka heshaan saas darteed saas darteed waxaan rabnaa inaad noqotaan ubixii dalkan maalin kastaba waxa soo baxaya oo dalka inay horumariyaan la rabo dhallinyaro waaye dalalka dunida ee quruxda badan ee daarooyinka ay ka taagan yihiin waxaa hagaajiyey dhallinyaro marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idma inaad horumarka ka shaqaysaan mar kale waxaa idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo macadka rajo oo kaalintiisa aan la xaqiri karin oo macadkan oo kale waxaan ognahay dufcaddii toddobaad maadaama aad tihiin waxaan u mahad celinayaa maamulaha macadka rajo oo nin dhallinyaro ah oo ka shaqaynaya inuu soo saara jiil berri dalkan badeli lahay berri dadkan wax u qaba lahay waxaan leeyahay macadka rajo iyo maamulahoodaba hambalyo hambalyo sii wada shaqadan waxaan rabnaa fursado badan ayaa idin hor yaalo fursadahaas inaad ka faa'iidaysataan dadka walaalihiinna aad uga faa'iidaysaan insha allah waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo in fursado badan wasaaraddii caafimaadka waa ay joogtaa haddeer wasaaraddii warfaafintana waa ay joogtaa dad badan oo waxaa jiro agaasime ama wasiirkii dowlaha caafimaadka dad badan oo wax ka soo qalinjibiyey oo haddana shaqooyin aan haynin waa aragteen magaalada jowhar farmashiyaashii waxay noqdeen sidii maqaayadihii oo kale haddana cid wax ka gadata ma jirto waxaan rabnaa fursadaha ka soo baxaya dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe ee degmadiisa jowhar dhallinyarada wax baratay sida kuwaan oo kale ee hadda maanta sanadka soo baranayay fursado yaryar oo waxaa jiro oo wax loogu faa'iideyn karo in fursadahaas looga faa'iideeyo barnaamijyada qaar ee soo baxaya ama wasaaradda warfaafinta ha noqoto ama wasaaradda caafimaadka ha noqoto waxaa la rabaa iyagana insha allah in sidaas oo kale ay uga faa'iideeyaan waxaan rajaynayaa dhallinyaradan quruxda badan oo wejigooda aad hor taagantihiin ama aad soo hor istaagi doontaan in aad barnaamijyadaas uga faa'iideyn doontaan si waalidkii lacagta ku bixinayay waktiga ku bixiyeyna hami ay u yeeshtaan iyagana dhiirigelin ay ugu noqoto annaga ka wasaarad ahaan beeraha iyo waraabka waxaan kusoo kordhinaynaa qeybta beeraha sida iskuulka shiixanafi magaciisa shiix xuseen cadd oo kale macadka raja asagana waxaan qorshihiisa wadnaa in aan kusoo kordhino qeybta beeraha wasiirkana hore ayuu ugu ballan qaaday hal green house oo tijaabada lagu sameeyo inuu u geyn doono haddana waa sii adkeynaynaa insha allah ballantayna waa annaga oo dadaalkeena hore usii wadnaa annaga oo wax u qabanaa dadkeena dalkeena iyo diinteena insha allah asalaamu calaykum waraxmat ullah
waa dareemi kartaa qofka wax bartay ayaa waxna dumiya waxna dhisa marka haddii adiga aada aqoontaada u adeegsato inaad wax ku buriso ama wax aad ku dhibaatayso waxay noqonaysaa aqoon aan lagu faa'iidin oo dhibaato maahayna xataa jaahiliyada ay ka sii daran tahay laakiin aqoontaada hadday wax dhisto afkaaraad ay keento wax badan lagaa faa'iido ummadda ay maxaa la yidhaahdaa kugu diirsato quruxdaada iyo maxaa la yidhaahdaa wax waxtarkaada ay muuqdaan waxaad noqonaysaa qof wax dhisay ayaad noqonaysaa marka waxaan rabaa ardada inaan kula dardaarmo hadduu ilaah yidhaahdo inaad ka faa'iidaysataan fursad walba aad heshaan oo aad wax barataan sidoo kalena aad ku dadaashaan waxaad barateen inaad wax ku dhistaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin waxaan u mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad cidda soo qabanqaabisay xafladdan quruxda badan leh oo ay ku qalinjibinayaan dafcaddii toddobaad rajo waxaan leeyahay jir oo joog rajo waxaan leeyahay horumarkan meesha ka sii wad sidoo kale waxaan bogaadinayaa dadaalka uu ugu jiro maamulaha machadka rajo saaxiibkay cabdifataax axmed macalin axmed maclow waxaan leeyahay guulayso guulayso guulayso dowladdaadana waa ku garab taagan tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihin assalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
qalinjebinta ardayda macadka rajo ayaa waxay astaan u tahay horumar iyo rajada wanaagsan ee la xidhiirta koruqaadista waxbarashada caafimaadka ee guud ahaanba gobolkan shabeellaha dhexe dadaalka ardayda waalidiinta iyo macalimiinta ayaa tilmaamaya muhiimadda iskaashiga bulshada si loo gaaro horumar waara